jamaal waa mahadsan tahay horta ugu horeyntii waxa ugu muhiimsan waxaa waa in la fahmo sharcigan oo maxkamadda sare ay la laabatay oo aburshinka ku saabsan sida oo ku yimid markii hore iyo sida maxkamadda markii horena ay dib u celisay marka haddaan wax yar dib ugu laabano sharcigan horta wuxuu qeyb ka yahay feminism movement oo mar hore soo bilowday dumarka sidaan ka warhayno waxay ahayd ko sharcigii macnaha feminismka oo abaabulkoodii koowaad wuxuu ku saabsanaa in ay codayn karaan inay heli karaan property right sida ninkoo kaleentay hanti yeelan karaan inay codka dimuqraadiyadda ay ka qayb qaadan karaan oo codkooda ay dhiiban karaan kii labaadna wuxuu ku salaysnaay in dumarka ay heli karaan waxbarasho oo jaamacada iyo iskuullada ay ka qayb geli karaan iyo in oo maaragtay shaqooyinka ay ka sinaan karaan kan marka second second movementga wuxuu ku saabsan yahay oo waxaa qayb ka ah sharcigan roy waydka loo yaqaano oo dib maxkamadda maalimar u celisay oo sharci macnaha ku salaysan abortionka in ilmaha la iska soo tuuri karo haddaan dib u egno berigii hore abortion intaan la gaarin xitaa contraceptionka in protection laga sameyn karo pregnancyga waa inuu dhakhtar qoray ahaan jirtay marka sharcigan maadaama movement badan oo dumarka ku saabsan oo liberalismka ay wadaan oo qayb ka ahay waxaa lagu guulaystay nineteen seventy threegii in maxkamadda sare inta la geeyo maxkamadda sare ay ogolaato oo markaas oo lagu daro constitutionka oo dumarkana xaq u yeeltaan inay ilmaha iska soo tuuri karaan marka taas tii ayaa marka hadda dib maxkamadda ooga dooday maxkamadda sare oo markii hore noqday constitution qayb ka noqday macnaha dumarka inay xaq u yeeshaan inay iska soo tuuraan ilmaha ayaa dib looga dooday ayaan hore markii dib loo dooday dooda argumenty wuxuu ku salaysnaay in maxkamadda ay ka dooday ay leedahay odayaashii hore oo founding fatherskii constitutionka daraaf gareeyey kuma aysan darin abortion iyo wax lamid ah marka dib ha looga saaro marka tiya dib loo soo celiyey stadyada dib loogu soo celiyey taasaa marka waxoo keentay mudaaharaadyo badan iyo xisbiga liberaalka dimuqraadiga inuu wax abaabulo oo uu leeyahay xuquuq dumarkaa lagu tuntay marka tii stadyadayaa dib loogu celiyay state kastana asaa go-aansan doona in marka sida uu ka yeelaa arrintan marka stateka gobolada maraykanka waa sharciyo kala gedisanayay qabaan marka maxkamaddu waxay go-aan ku gaartay in dib loogu celiyo gobolada ay iyagu go-aan ka gaaraan haddii haweenku ay awood u yeelan karaan inay ilmaha iska soo ridaan iyo haddii ay dembi tahay arrintaa exactly sax sidaasaa saxa maxkamadda doodeeda markaad fiiriso waxay ku salaysneed war waxaan dastuurka berigii horeba kuma jirin marka maadaama aysan ku jirin dib ha loogu celiyo stadyada maadaama nineteen seventy threega lagu soo daray doodii labaadoo hadda la galay waxay noqotay in maxkamadda ay dhahdo sharcigan waa in dib loogu celiyo stadiya state kastana asiga oo ka go-aan ka gaaray sida uu ka yeelaayo marka taasay ahayd laabashada sharciga dib loo celiyey tiyaa marka buuq badan oo ka dhashay mudaaharaadyo badan abaabul badan oo xisbiga inta badan aad u malaysa dimuqraadiga inuu riixayo arrimahan taasaa marka keentay mudaaharadyo badan inay ka imaadaan waayahay banaanbax ayaa shalay ka dhacay xarunta capital hillka ilaa iyo xarunta maxkamadda sare oo xubno xildhibaana ka tirsan aqalka hoose baarlamaanka dalkani maraykanka ayaa ka mid ahaa dadkii la xiray oo banaanbaxa qeybka ilhaan cumar ayaa qeyb ka ahayd marka banaanbaxaasi iyo sababta keentay in xildhibaanadaasi la xiro maxay tahay
waa se hadda aan ka hadlaynay xildhibaanada waxa waay inta badan la xiray waa xisbiga dimuqraadiga xisbiga dimuqraadigana waa xisbiga riixaayo waxaan oo arrintan aad ugu hoolan si uu electionka ugu galo marka tiay ka mudaaharaadayeen aqalka congresska ay horkacaayeen tiya marka intay kasoo baxeen cabitaalka aqalka oo congresska waxay aadeen maxkamadda sare tiina booliiska wuxuu sheegay inay wadada furaan oo dhowr maraa loo digo curwiir wadada ha xirina wadadii marka xirmatay wadadii sida marka looga leexinayo wax weyn ma ahan marka taasay ku imaad laakiin waxaa xusud mudan jamaalow in markaad fiiriso waxa laisku hayo oo abortionka ku saabsan markii statistical ahaan la fiiriyo in realityga markii laga hadlo haddii statistica si fiican loo fiiriyo abortionka waxyaalaha oo keena raybka inay ka yar tahay boqolkiiba shan percentageka micnaha kufsiga waxyaabaha kufsiga haweenka la kufsado ilmaha iska soo rido boqolkiiba shan inay ka yar tahay boqolkiiba inay shan ka yar tahay waxyaalaha medical complicationka keeno ama in habarta maama hooyada la badbaadiyo ama in cunuga la badbaadiyo caafimaad ku saabsan boqolkiiba statisticska inuu yahay shan ilaa sideed laakiin waxa ugu weyn oo bushinka ilmaha laskaga soo tuuro ugu weynta waxaa waay waxyaala defaulti ku imaado defaulti waxa waaye hooyada aan guursanin oo markaas uur qaado statisticada boqolkiiba sideetan iyo shan waayo marka inay hooyadii uur ay qaado ayadoonan guur ugu talagelin hadhowdin aan u diyaarsanayn ilmahan inay korsan karto ama financial ahaan ha noqoto ama odaygii oo lahayn ha noqoto ama shaqadii iyo wakti aan loohayn ha noqoto taas waa midda problemka ugu weyn oo meesha uu ka jiro ilmahan marka horeba inay ku dhalanin oo maamooyinka ay juusgaraysteen ay doorteen inay iska macnaha uur qaadaan haddana iska soo tuuraan taas waa midda xisbiga conservativekana uu diidan yahay liberalkana uu leeyahay waxaan halisku qaado okay waaye abortionka marka su-aasha ugu weynaa waxay tahay yaa go-aansan karo ilmaha abuurkooda ilaa dhammaadka qofka bini aadamka ilahay unaa go-aansan karo marka in waxaan u malaynaa doodaas dad badanoo afka soomaaliya ku hadlay inay xoogaa trump ay ku noqoto ay dhexgalaan ay ku qaldamaan waxaan waa feminism movement oo muddo hore soo bilowday oo food right education equal maxaa layidhaha career wise waxyaalo badan oo soo daba xiriira xuquuqdoo lagu raadinayo ilaa hadda marka ugu dambeysay me too movement oo jiray marka qofka af soomaaliga ku hadla ee ku nool maraykan gaar ahaan waqooyiga maraykanka waxaa fiican inuu fahmo dooda waxa laisku haayo iyo meesha uu ka istaagi karo